sidoo kale dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay dowlad goboleedka galmudug ee aagga lagu laayay dadkaas masaakiinta ah xoogsatada ah ee soomaaliyeed reer koonfur galbeed soomaaliya ahna ay ka codsanaysaa dowlad goboleedka galmudug inay baaritaan qoto dheer sameeyaan jawaabo waafi ah oo ay ku qanci karaan ehelada dadka la laayey iyo guud ahaanba shacbiga koonfur galbeed soomaaliya meel walba ay joogaanba in ay baaritaan sameeyaan jawaab waafi ah sida dilkaas uu u dhacayna waa wax ka baxsan diinteenna islaamka iyo ummadda soomaaliyeed dilalkii soo dhex marayay mid aad uga qaabdaran dad soomaaliyeed oo shaqaysanayay u shaqaynayay hay-ad ka mid a hay-adaha ummadda soomaaliyeed ay leedahay in inta loo tago meeshooda lagu laayo lana dilo dadkii dilayna ay meesha isaga baxsadaan waxayna tusinaysaa haddaan nahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya inay tahay wax bani aadamnimada ka baxsan waxaan garaabaynaa inaysan raalli ka ahayn dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in dad shacaba la xasuuqo dhibkaasna loo geysto hase yeeshee hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedkaba waxaan ka codsanaynaa inay mas-uuliyad weyn iska saaraan baaritaan qoto dheerna sameeyaan dembiilayaashii geystay laayeyna dadkaas masaakiinta ah ee ganacsatada ah ee reer koonfur galbeed soomaaliya ee soomaaliyeed laayay inay jawaab waafiya inaga soo siiyaan haddii alla idmo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana wuxuu aga fadhiyaa in jawaab deg deg ah ay ka soo siiyaan galmudug dadka soomaaliyeed hadday ku nool yihiin galmudug iyo hadday joogaan koonfur galbeed soomaaliya waa dad soomaaliyeed ma laha xuduud kala xadaynayso ma laha midib kala xadaynaayo ninka galmudug ku nool wuxuu xaq u leeyahay inuu ku noolaado koonfur galbeed soomaaliya kan koonfur galbeed ku noolna wuxuu xaq u leeyahay